gedka markii soo sheegay marka lubteeda waxaa waxaan maqlay hurdacii sagaal saac shalay soo sheegay waxaana markaa aan ku sugnaa inbes meel aydan mombasa road ayaan ku sugnaa meel aydan m d b s ayaan ku sugnaa marka yar yar kaloo wala ani aan dhalo oo walaal ka yar oo la dhoo maniir oo la shaqeeyo kenya reer koros ayaa warka iisoo warkooda iisoo iisoo tegiyey waa gartay marka hadda halkee baad joogtaa maydkiisii ma soo qaadeen
hadda waxaan ku sugan waxaan kusugannahay anakoo badan waxaan kusugannahay motidan ku yaalo westlands oo jaamacadda ay leedahay nairobi universityga meeshaan joogna maydkii xalay amida baa noola keena qof lix qof ah wiilkayga waan marka hore waan rajaan ka qabay inaan asagoo nool aan helo hase yeeshee markii dambe waa la keenay maydki dadkii maydki la keenay ayuu ku diray sideed qof ayay keeneen oo wiilkayga wiilka ay ka shaqeynayeen cabdalla la dhaho ayaan meesha ka helnay magaalana ka keenay meydkooda ilaa haddana kula hadlan waxaan joognaa motraan joognaa waxoogaa waxay nagu weerxijeeyeen waxay dhaheen waxaan sameynaynaa postmortem waxaa arrinta iyada aada uga cawday muxushimada juleed oo lagu soo doorto sunna is oo aniga cabsaan oo marka way diideen waxay dhaha arrintan geerin geeri caadi ma aha waa geeri oo ku salaysan muxuu ahaa tourism marka waxay dhaha ilaa waa ilaa waa inaan inaan sameynaa muxuu ahaa postmortem way sameeyeen waxay kale ay sameeyeen ayaga d n a marka process hadda noo socdaa insha allah markuu dhamaado noo badan waan qaadaynaa waxaan geenaynaa masaajidka miskid suduurka alfii marka kadambana insha allah haddii alla karaal noqdo waxaan geenaynaa abuuraha dadka sodaanka waa gartay faysal maxaad nooga sheegi kartaa da-diisa iyo maaragtay noloshiisii iyo meesha wax ku bartay ama ku dhashay
faysal caruurtayda gebsa yihiin nairobi ay kuwada dhasheen nairobi ay ku wax barteen faysal iskuolka saka primaryga wuxuu ka dhigtay iskuol ay dhahaan kongoodi oo nairobi iskuol la saawsiin markuu ka baxay wuxuu galay secondary school ay dhahaan highway secondary school markuu dambeeyey jaamacadu uu ka galay muxuu ahaa suudan oo afar sano xagga suudan kasoo dhiganaya markaa ka dambe wuu soo markuu soo noqday ngo ay dhahaan day ayuu shaqa la bilaabay miduu la shaqeynayo wuu ka wareegay midna midna hadda oo qolada ay dhahaan adam ayuu wareegay marka muddo oo lagu joogo waa laba sano ayuu la shaqeynayo muddaad ka hor hal sano meelahaas ka hor ayuu ayuu guursaday weli caruur muusan yeelin gabadha uu qabo hadday uur leedahay uurkaasa sidoo bilood ah waana wuxuu ah nin dadaal ba had arsa ah ugu fiican anigana sayda waxyaala badan iga soo caawiyey sanadkii twenty seventeenki wuxuu waxay dhahaan surprise aniga waxba asin wuxuu dhahaa afakaale adii hooyataga xajkan idin geenaya marka ninkaas subxaanallah wuxuu ahaa nin oo focus ah oo muxuu ahaa oo ayuu ahaa marka qabri alla u waasiyo gacan oo gacan ka dana disa faysal